الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا بإذن الله تعالى waxaa insha allahu tacaala masjidkan aada u barakaysan ee aynu soo helin inaynu ku faa'iidaysano wax kamid ah diinteena iyo markaskan qaalimka ugu taagan ilaahi subxaana wa tacaala dacwadiisa iyo ku dhexmasiriyo dumarka dhexdiisa waxaa maanta oo subxaana wa tacaala marsiiyo ah الشيخ بديل حسن علي ومعروف بعض القرائن وحنا ان شاء الله تعالى محاضره لا تجعل الاخطاء الشيخ الواقي ثم كنا وراء الامر وتعالى جلسه ممتعه بإذن الله تعالى وحنا الذين يأتون كفر من كل ورغب وعن المخالفات تعالى على كل فيها شافا فيتفضل الشافي مشروعا معلوما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaa maanta oo jimco ah oo ay tahay tobankii bishii sideedaad labada kun iyo toddobada aynu halkan u fadhinaa si aynu isu xasuusino ilaahi jala wacala sharciga wanaagsan ee uu noo soo dejiyey wax ka mid ah إلهي القرآن هو فيه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأن أردت وانا وشك وقع وانا تعفير دونها كوى مؤمنين آمين إلهي وقع شكر من الكتاب فالمنسى الدجيل إنه ذكري هاي هي حجيتها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون مرجع إلى وحول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلى وحلي القرآن وأن أصل لقفض إليني عدي كوى كوبيسة عدوى كوبيسة من كبدا وعن جعل إلى أن يسلسل عنه kitaabka sharafta badan ee ilaahay inoo soo dejiyey ee qur-aanka ah aayad kamida aayaadkiisa sida ciwaanka muxaadaradaba ka muuqata oo aan yidhi waa salsatun mumtica waa fadhi raaxale oo lala fadhiisanayo maca aayati min kitaab illahi muxkama aayad kitaabka ilaahay ka mid ah oo muxkamahoo sugan oo aan mansuuq ahayn inuu qofka muslimka ay kitaabka la noolaado macnihiisa uu fahmo isku dayo in waxa ilaahay uu farayo uu fahmo waxay sami tahay asbaabta qofka muslimka ay sacaadada uu ku gaaro ilaahay lagoogu dhawaado kitaabka ilaahay waa shay adduunka yaallo waxa ugu qaalisan haddii ay dadku ku dhaqmi lahaayeen oo ay isaga qaadan lahaayeen oo waxa uu sheegaya ay ufardooni lahaayeen waxa uu ka reebayana ay ka hari lahaayeen waxay gaari lahaayeen wanaag adduunyo iyo mid ah ilahay kitaabku wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغلبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله رحمن إلهي وعلى آيات آيات من أخرين ugu baaqayaa dadka islaamka ah ee ilaah ameeyey waxaana cabdullaahi ibn mascuud yiri radia allahu canhu haddaad maqasho ilaahay ole yaa ayuha aladiina aamanuu oo dadka iimaankala u dhawaaqaya fa asqi samca maqalkaaga raadi si fiican u dhegeyso fainahu ima fainahu ima khayrun tuma wa ima sharun tuma canhu ama khayr baa lagu sheegaya ama shar baa lagu diidaya ilaahay waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu dadkii ilaahay rumeeyow islaamnimada qaatayow rag iyo dumaba kuwa doontaan ahaada oo anfiquu min tayibaati maa kasabtum waxaad bixisaa anfiquu mima rasaqnaakum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى يبلغ في الإنسان وتي أشتكيتين إيه طيبات شيء ولكن واحكمنا بهي ومما أخرجنا لكم من الأرض كل كيلا يؤتي كسبوا طاري إيه نحنية سنتبيو وحوليان وحلقنا ولا لا إيانا واحكم بهي إلى يوم الليل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ilaahay waxaa amarka ku siinayaa in waxa aynu bixinaynaa waxa wanaagsanu noqdo oo aanu noqonin waxa aynu gacanta ku hayno waxa ugu xun kuwo bixiya aanu noqonin ama ugu liita ilaahay wuxuu leeyahy walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun kii kabxin ha u qabsimina oo ha bixinina walastum biaakiliin buu leeyay idinkuma mayga qaadateen ilaa inaad u qaadataan adigoo qofkaa iska qaadaya calaa wajhi musaamaxa iska saamaxayo oo baankiisi aad ku laha iska saamaxayo mooyaane ama lagugu baday mooyaane wax aanaynu qaadan lahayn dadka hakiimina waclamana allaha qamiisin waxaad kaloo ogaataa in rabbigiin waxa aad bixinaysaan uu baynka yahay oo aanay baa oo aanu baadi u tagin taa ogaada waxaa kala ogaata inuu ilaahay alla amiina yahay oo waxa wanaagsane aad samaysaane shaya ilaahay mid idinku mahadinayo idinka abaalmarinayo oo aad xamdigiisa iyo ma adeerkiisa ku musaysanaysaan ilahay jala wacala ikhwaani aayadda aayadda qur-aanka ah aayado badan oo la macnaa baa jira oo qur-aanka ka buuxa oo ilaahay uu ku farayo dadka muslimiinta ah inaanay qab inaanay yeelanin sifaadka xunxun sifaadka xunxunna waxaa ka mid a qofka muslimkaahi inuu dabcaan qabo gacankii goobayo waxba bixi waxay ka mid tahay sifaadka xunxun bal waa la yidhahdaa qofka la yidhahdayo waraqiib ceebaa qofkaas waa afcaala uu bixiyo ceebaa islaamnimadana qofka muslimka ah waxa ay martay inuu ku sifoobo atacalli bisifaat bisifaat walaklaaq alxamiida in akhlaaqda wanaagsan dhammaanteed uu ku sifoobo akhlaaqda xun dhammaanteedna oo ka dheeraado ilaahay waxa uu inagu farayaa aayadaas oo dhan inay wax la baxo sadaqada shayga deegaano oo waxa weeye qofka muslimka wuxuu ilaahay siiyey wax ka bixiya ayuu ilaahay nagu faray waxay aayadda la dheertay intaas ilaahay waxa uu ina faray waxaynu bixinaynaa wax tayiba wanaagsan inuu noqdo oo inaguna ka helnaa nagu guurayna qofka muslimka walaalkaayo sadaqa siinaysa in waxa aad sinaysaa ay noqoto waxaa naftaada la oogayahay ama sida adigu taagan yahay ee aanay noqonin waxaad markaada kala yaryasoonayso ama aanad u kuuraynin inaad qof muslima siiso sidaa awgeed sadaqada waxaa lagama maarmaana inay qayib noqoto shay wanaagsan inay noqoto waxaa halkaa ku dhacay ikhwaani ma banaano qofka muslimka ah inuu sadaqalaysto oo uu sadaqa uga baxo wax xaraasa sharciga xaaraanka ah oo qofakula sadaqaa la baxayaayo sadaqada aan la baxayo waxa weeyaan shay ilaahay xaraasmiyaa sadaqoo bixinaya khamri baa sadaqoo bixinaya ama khamri wax kasoo galay baa sadaqoo bixinaya ilaahay aqbali maayo in allaha tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiba waayo tayib maaha wax wanaagsan maaha waxaa kale oo noocaas ah dadka qaarkood ribada shayga leedaa markay ku dhacaan oy waxa weeyaan ribadu waa shay xaraama waa shay xaaraama arriba waa shay-un xaraam waa shay ilaahay xaaraantimeeyey waa shay ilaaha xaaraantimeeyey oo xaaraantinimada ka timay inta yar iyo inta badan marka ribada noocaasee xaaraantaha sulfaadka ay ay dadku u yaqaaniin dheeca xadiidka ayay gashaa dadka qaarkood markay dhex galaan ay hadhow isiraan ka taxalluqa waxa ay sameeyaan inay idhaahaan maadaama waxaan doonayaa ribadii maalka iga gashay inaan maalkii ka saaro samadadasan yeelaya wuxuu sameynaya intii ribada ayuu soo qaadanaya sadaqan la baxay waxay soojiinna sadaqada noqonaysaa ta kale shay xaaraana wasiinu xaaraan yahay qof muslimu inaad cunsiisaano dhammaan rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yihi lacana allahu riba lacana allahu aakila riba wa munkila ilaahay wuxuu nacdalay qofka ribada cunaya iyo ka ribo dadka siinaya cunsiinaya labadooda cuni sidaa awgeed shay xaaraanay sadaqada noqdo waayo qayib maaha sidaa awgeed sadaqada waxaa lagala maarmaan ah inay kasbin qayibka ahaato ay kasbi wanaagsan noqonta sidii ilaahay kaaga aqbalo aayadda qur-aanka ee qur-aankaynu sheegnay aayaad qur-aanka lamid ah ayaa ka buuxa ilaahay wuxuu kulli cibaadi aladi kulli cibaadiy aladiina aamanuu yuqiimu salaata wa yunfiquu mima razaqnaahum addoommadaydi ilaahay rumeeyey waxaad ku tilaahdaa salaada ooga bixiyana ilaahay wuxuu idinku arsaaqay wa yunfiquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya waxaa kala ku jira ha bixiya wixii ilaahay ku arsaaqay uu siiyey iyagoo qarinaya iyo iyagoo muujinaya sababtu maxay tahay min qabli an yaatiya yawmun laa baycun fiihi walaa xilaal intaanu imanin maalin aan wax la kala iibsanaya jirin adduunyo laysku furanaya aanay jirin oo qofna aan laga wadan saaxiibtinimo iyo iyo waxa weeyaan sadaaqo wax faraysaana aanay jirin cidku furanaysaana aanay jirin la camalkaaga saalixa mooyaane maalintaas intaanay imanin wax la baxada oo sadaqa ilaahay agtiisa dhigta aayaddu waxay ku dartay aayaddii hore in sadaqadu ay tahay rasiid iyo hanti ilaahay agtiisa kuu taalla oo maalinta yoomalqiyaame aada baahan tahay ee wax laysku furto iyo wax lala baxo iyo waxa ay weeyaan maalintaa la waafajin aan tirin inay maalintaa faafacay ilahay marka la buri yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum dadki ilaahay rumeeyo waa ilaahay wuxuu idin siiye wax ka bixiya ilahay waa bixiya ma orno waxaa kale ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min tayibaati ma kasabtum oo aayadda laaqinay aayaadkaasi kullaha waxay ugu iyo shubanayaan dadka muslimkaa ilaahay uu farayo inuu wax la baxo oo loo baahan yahay in qofka muslimka ahy gabadh rag iyo dumarkuu nabdaba inuu wax la baxo oo waxa uu haysta uu sadaqo kala baxo oo ilaahay agtiisa wadato waxay isweydiina sadaqada yaa la siinaya jawaabteedu waxay tahay إلهي القرآن كان يكتب جوابي إلهي يقول ما أنفقتم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يسألونك ماذا ينفقون لما كان القرآن كفى عرفي إلهي ملك من الرسل الشيء وعلى قهير عدة وسيلة عد بارد وسيلة وعلى قهير يا فقرة وعلى قهير يا مساكين وعلى قهير يا أيتام يا أظلمة وعلى قهير يا فتة وحوية مسافرين ay ka godaydaan iyo beledkoodii iyo wadankoodii meelaan ahayn jooga waxaa la siinayaa lasada ugu mudan labada waali ilahay wuxuu uga wareejiyey labada waali khulaasadu waxay tahay ciddii baran baa sadaqa la siinaya sadaqada waxaa la siinayaa ciddii baran ikhwaani ilaah jalla wacala sadaqada ustaag noogu dooriyey anwaac bay leedahay way kala adagto maraatib bay leedahay maraatibte anwaacdeeda waxaa kamid a sadaqaadka waxaa soo gelaya zakada oo shay mafruud ah oo waajib ah oo qofka muslimkaa laga rabo oo qofkii samayn waaya uu yahay qof kabiiro weyn oo dembiga ku dhacay qofka zakada bixin waaya taanu socdaa laakiin zakada maaha taanu socdaa waxa weeyaan waa sadaqatu tatawuc sadaqada waxa weeyaan makriga ah ee sunnada ah ee qofka aan waajibka ku ahayn taas weeye waana sadaqka in badanaa kamida ku ahay in badanoo dadka ka mid a ta ku arageeyey ikhwaani waxyaabaha ilaahay jalla wacala sadaqada uu inoogu booriyey xikan badbaa ku jira xikamka ku jira waxaa ka mid ah qofka muslimkaani inuu noqdo qof ka dheeraada sifaadka raxmaan sida sheegay oo sifada kufriga la yidhahaa waa sifa aada u niyata iyo dhabcanimadu in qofka muslimkaai daawo ka dheeraado waxaa kaloo ka mid ah sadaqada bixinta la bixinaya waa shi waxaa ku jirta shukri iyo mahadnaq ilaahay aada ku mahadnaqaysa wuxuu ku siiyey oo aada xasuusanaysa ilaahay nicmada iyo gabada uu ku galay iyo inuu ilaahay qaar badan oo addoomadiisa kaa fadilay taasina way ku jirtaayo waa mahadnaq ilaahay loo mahadnaqaya xikamka waxaa ka mida kuwaad mujtamacu masina mujtamaca muslimkaahi masina dadka ilaahay oo u kala badiyaan saasa qaarkood ilaahay adniya ayuu ka dhigay kuwo kale ilaahay wuxuu ka dhigay qaar fuqaraa qaar oo baaran qaar kale ilaahay wuxuu ka dhigay kuwa labada u dhexeeya ayuu ka dhigay ilaahay mid walba xikmadda uu uga dhigay isagaa ha ilaahay waa caliimun khabiir siduu rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam waxaa ka mida dadka ilaahay qaar haddii abriya laga dhiga ilaahay ka kufriyi lahaa haddii hodan laga dhigo qaar ilaahay ka kufriyi lahaa oo sabri ku fiican yahay waxaa kaloo ka mid a kuwa haddii fakara laga dhiga ilaahay ka kufriyi lahaa oo inaan abriya maqlaan u fiican waxaa kala kamida kuwa ilaahay uu ku ibtilaynayo labada dhinac kolbarkii laga dhigo qaar lagu imtixaamayo la eegayo ayasbiruun miyay sabri doonaan oo way hogaansami doonaan ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa mise way ka caban doonaano tasaqus iyo qadaagiisa beeninta iyo beeniyaha ayay ka faa'iidi doonaan xikamka waxaa kamid ah ikhwaani marka maadaama mujtamicu kaa kala duwan yahay in qofka muslimka ay dadka walaaladii ay ka hooseeyaan walaaladii baaran uxasuusto oo mujtamacu mujtamac mutakaafira uu noqdo oo ishaysta oo aan isu caroonin ee kooda daciifkaa kala kooda daciifkaa talanqaadiya kooda baahan waxsiiya ka daylaysan daynta ka bixiya waxaa laga haya mujtamaca ka mid a dad baahan baa mujtamaca ka mid a oo ay baahin kusoo dabiday oo ciddii matalan nasiibka ka ahayd ba ay ka dhimatay waxaa mujtamaca ka mid a walaalkood ay taana oo aadoomaa waxaa ka mid ah qaar labadii walad waalidka waayey waxaa ka mid ah mujtamaca dumar rag weli ka dhinteen ayaa mujtamaca ka mid ah كل هذا waxay u baahan yihiin dad ricaayaya oo walaalahooda muslimiinta ah kamid ah sidaa awgeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay axaadiista saxiixa ah ee saxiixaynkii qayrkoodba ku sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asaaci cala alarmalati walmiskiin kamidaani fi sabiili illah abu hurayra wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka ku kuma ee waxa weeyaan quudiya ee hawshooda fuliya gabadh armala ah oo caaq oo ninkeedii ka dhintay iyo qof miskiina miskiinka xadiidkaa ku jira culimkaas oo waxay ku fasiraan yatiimka iyo adoonka eh wuxuu ka dhigan yahay ka kuwaa quudinaya ee wax u taraya wuxuu ka dhigan yahay kalmujaahid fi sabiilillah wuxuu la arkaya nin ilaahay dartii dagaalku jira jihaadka iyo ilaahay dartii loo dagaalamo oo wada xaqa iyo sabiil iyo wada soosa loo maro nawfadii loogu leeyahay waa la yaqaana wuxuu yidhi saxaabiga abu hurayra waxaan u malaynayaa nebigu inuu weliba hadalkaas ku sii daray wakalqaalim aladi laa yarkub wuxuu ka dhigan yahay sidii qof habeenka wadan tukanaya oo aan daalaynin akarki xag akarka kaasi lamida waxaa kale nebigu yidhi wakalqaalim aladi laa yarkub qof tooman oo aan ka adfurayninba kaasoo kale ulaa kariim nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fadliga ayada rasuulku muxuu saa ugu tilmaamaya nebigu wuxuu saa ugu tilmaamaya in mujtamaca muslimka ay ay noqdaan mujtamacis haysta oo kooda daciifka ah kara oo kooda saagta daran u naxariista sidaas way mujtamaca muslimka ikhwaan akhlaaqda dadka islaamkeena waa saas rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ana wakaafilu yatiimi fi ljannati haakada aniga iyo qofka kafaalo qaadanaya ilmo yar oo aagoon oo waalidkii ka geeriyooday ama isaga uu ka dhintay qofka kafaalo qaadanaya anigu jannada saasoo kale ayaan ku nahay dabadeed nigu wuxuu tilmaamay fartaagigaanasoo baabada ama farta mujisada la yidhaaho iyo farta ku jirta ayuu nebigu sala allahu alay wasalam intaa ugu qabtay isugu intuu nebigu tilmaamay gabadhooda ayuu weliba kala kaxeeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam yani taas ayaan isugu downahay weeyaan macnaheedu maalinta markaama kannada saafeeynu ku nahay rafiiq iyo dad isu dhow ayaan ahayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ikhwaan sidaa awgeed baa xikanka waxaa ka mid ah ilaahay uu dadka muslimka ah u faray inay waxbixiyaan kuwaas ayaa ka mid ah ujeedada ugu weyn ee lagu leeyahay waxa weeyaan in mujtamaca muslimka uu noqdo mujtamac falsafi noqdo inuu noqdo mujtamac kooda daciifka ah kooda taagta karaa u furan oo waxa weeyaan isu naxariistayn noqdo sadaqad walaalayaal waxa ay leedahay faa'iidooyin badan bay leedahay fawaa'ideeda waxaa ka mid ah sadaqada ilaahay jala wacalaa khaasatan sadaqada sirka ah ee qof isagoo aan waxa weeyaan la ogeyn uu sadaqadaysto oo aan fadligeeda sheegi doonin aadaabteeda waxa weeyaan sadaqada bifadli ilaahi waxa ka mid ilaahay xaaladiisa ayay gelisaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina sadaqata sirri tudfiu qadaba rabbi tabaaraka watacaala sadaqada waxa weeyaan uu qofku qarsado ee isagoo cidi ogeyn uu bixiyo ee aanu dadka tusin waxay delisaa bu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilahay cadadkii delisaa bu nabigu sala allahu alay kadalika ikhwaan sida ay cadada ilaahay u daminayso ayay dembigana u tirtirtaa waxa weeyaan sadaqadu oo waxa weeya saqiyaada way tirtirtaa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi asadaqatu tudfiu alkhati'a kamaa kamaa tudfiu lmaut annaas nabigu wuxuu sida dadku ay u ay u daminto biyaha dadku siduu biyaha u damiyo ee u baabiyo ayay sadaqada u baabisay jidku yiri rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa weeya sadaqada fawaa'ideeda kamid ah sadaqada waa xisni iyo dhubayn iyo teer laysaga dhigo naarta laysaga dhigo oo naarta laysa isiiyo weeyaa walaalaya sadaqada rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiis teer aakirkiisu wuxuu ahaa fattaku nnaara walow bishirki tamra war naar ka baqa xadiiska awalkiisu wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxu uhi maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbu idin idinkuma jiro qof idinka idin ka midi ma jiro ilaa rabbigiisu si toosa isu hortaagaya rag iyo dumarku noqdaba oo ula hadlaya laysa baynahu wa baynahu tarjama isagoo ilaahay in isaga wax u kala gursimaya aan jirin dabadeedna addoonkaas muxuu samaynaya markuu mawqifka noocaasa aata fayanduru aymana minhu falaa yara ilaa maa kadam وينظر أشعب منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار إلا إلا النار تلقاء وجهه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الكبير لا يكون كريم نقران أي يملك في شيء هذا النوع فعاكم عن الاسم ويحكى العاكم معه فالنبي يقول يا ربنا عن الاسم ويحكى العاكم معه هل كانت بيغنا والكيس ويغيا وارقيا نارتي هل كانت الصوت العلم تذكر صحيح صنعك والله ما انت وصولا حرك ومعي رسولك صلى الله عليه وسلم يقول وقف روح الله أكيد بكتبك وكر بلد فاتقوا النار ولو بشق النار والنار بالكذبية ولو وقع الكذبية فكاه سميرا معنا يعني كاه سميرا معنا وقصة كسية وجرك يسكن فا أو حلقة يعلم مطف يريسته ولا أخذ روحا كافية لكن وحا يقول كاه سميرا وحلق عذاب الله يكتب وربحه إلى أن الله يكسي من نار من الله يكسي من دونه فاتقوا النار ولو بشق النار إذا ورد إلى أن قادمين إلى أرحم حلقة عدو مرحب عدو الله وصل صباح أقول لك ليس البيت إن أبتك شر إن أبتك أبتك يكتب لك شر نبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النار وشتكتنا أوه وحوال بحر ولو أجر يسمين وعلى بحر ولو أنه رسول كيف ينعم رسول صلى الله عليه وسلم ولا فعدو الله صدقنا سعيدة الصوائب كيف لا بحر يوحي أصنع عن نعم فإلال عليه وعكمدا إن قصوا ما ننسى يوم القيامة وصدقني فهو حصمني ولا يروحي نقدم بيضا ما لنعادي أروف سرعة ما لنبعي نقدم بيضا فالآن وحلقوا سبعينين ما لنبعي نقدم بيضا وحأت بيتان الشريف ما لنبعي نقدم بيضا وشعوا بلآن الفقرية أي مغلا آه وقفوا البو قالوا maalinbay naga dambaysa cadcaada maalintaa jirka ay qof walba intay inta intay int jirkiisa idid ka dao uu dhulka hoos u galo kadibna uu dib u soo baxo uu qof walba intuu dembigiisa hore ku taagi doono mid uu lugaa u soo gaaro iyo mid uu rugaga u gaaro iyo mid uu dhexda u gaaro iyo mid uu laabta u gaaro iyo mid uu dusha ka maro dadku u kaysami doona maalinta noocaasa walaalayaal qofna qof u turi maayo qof qof xasuusanayaa ma jiro qof qof maalintaa isle waxbaad u qaban kartaa ma jiro maalki adduunya laysku furta lama hayo xasad iyo qadiim iyo reer aad ka dhalatoo sharaf lahaayoo ku badbaadinayaa ma jiro rasuulku sala allahu calayh wasalam maalintaas wuxuu sheegay xataa nebiyadii iyo ambiyadii mursaliintii inay joogan baqayaan ay leeyihin allahuma saliim saliim وكلام الأنبياء يومين وكلام الرسل يومين اللهم سلم سلم لك على كلام رسول ما أنت رأيت العلم إلى أول ما أنت أول إلى ما أنت بالبيت سافر رسول العلم لنا الرسول عين وأنا يا أبي كلام ودروسه في بوحيتي وأنت تقولي وهذا إيه إلا إلا إلا الله قاسم إيه وحوية عمل صالح وصهر إيه مرتبين أين الشرين محاجم وزيز إلي ما لك أشكريته maxaad u malaynayeen inaynu noqon doono maalinta noocaasa dadkoo kala jira badaya waxaa ka mid a waxyaaba cajaayibka lagu kala jira badaya sadaqadaa kamid a ikhwaani qofku qofku qofku ka sadaqo badnaa maalintaa wax xari ma jire xarka jira waa wixii aad ka baxday maalinta addoonku maalinta hasanaya sadaqada adiga soo qabsanaysa cadceedaas maalintay jirto ninkii sadaqa la baxay ee ilaahay agtiisa wax dhigtay sadaqadiisu hoos qabsanaya nin walbana hadalkiisu wuxuu noqonaya intuu sadaqa la baxay dee ninkaan waxba la bixin ee dabcaalka ah ee bakaysigimadu gacmaha goysay kaasi wuxuu hoo qabsanaya ma jiro kaasi wuxuu hoo qabsanaya ma jiro rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sidii cubata bnu camir uu wariyey kullu mriin fii dilli sadaqatihi yowma alqiyaama xadiiskaasi saxiixaynku ku yaala qof kasta wuxuu hoo qabsanayaa maalinta yowma alqiyaama harka sadaqadiisa xataa yuqdaa bayna annaas ilaa ay dadka la kala xukumo oo dadka ilaahay jala wacalaa qolaba meel loo xukumo qolana jahanamo loo xukumo inay galaan qolana jannada loo xukumo inay galaan waktiga la taagnaanayana aada u dheeriya walihaada dadkii waa wanaagsanaa ee inaga horreeyey waxay ahayd dad aada u qiimo badan oo yaqaana aakhiradooda gurya aakhirana dhisa adduunya aan ku fikirin bay ahaayeen balade walaad dhegeyso abumarfad alqanawi وصحابي صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كملا وعوي منه واضح حديث وليه كملا كان لا يبدئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكعة أو بصلة ما لمن صمر في الصحابي إلا أعطي صمر فصلة لك إسري xataa haddii wax kala waayo wuxuu la fici jiray xabad kackaca waa quraacda quraaca ku dheer baa kackaca xabad noocaasuu la bixi jiray xataa haddii ila waayo xabad basala sadaqa la bixi keenyaa maanta ku fikiraya in xabad basala sadaqa la bixi dadki saalixiinta ah sidaas ayay ahaayeen rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay axaadiista saxiixaynka ku taaqad uu ku sheegay in toddoba qof oo ilaahay u haraynayo harkiisa maalinta yowma alqiyaama toddoba qof oo ilaahay ugu haraynayo harkiisa maalinta yowma alqiyaama nebigu wuxuu yihi waxaa ka mid a rajulun tasaddaqa bisadaqatin faaqfaha xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinu qof baa ka mid a nin baa ka mida buu nebigu yihi macnaheedu maaha rajulka ku gaar ee nebigu calayhi salaatu wasalaam rajul buu sheegay rajulka dumarkuna waa lamid gabadhuna waa lamid waayo axkaamta sharciga dumarkiiyo raggu way ku siman yihiin ilaa wixii sharciga ku kala farqiya mooyaane rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi nin baa kamid a ama qof baa kamid a sadaqadaysay sadaqaas oo kariyey sadaqada ugu kariyey xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiin ilaa qari qarigu waxay ka gaadhay uu qarinayaa iska daa in dad kale ogaadaan oo qofaan ka ahayn ogaadeen labadiisa gacmood ma yaqaanaan yani bidixiisi ma oga midigtiisa wax sheega yani aad buu qarinaya dadka waan ka kardooy waxaa lagu nasiibsanaya walaalayaa waa in ilaahay harkiisa aad heshay maalinta yowma qiyaama oo aad cadaabka iyo dhibka iyo cadceeda maalintaasaysa aad meerka harkisa heshay ikhwaani waxaa ka mid a sadaqada waxa weeyaan fadaaisheeda waxaa ka mid a iyadoo aan aanan doonaynin inaan hadalka fadiyo qofka sadaqada bixiya ilaahay wixii uu bixiyo wuu bedelaya sadaqada maalka ayaa ku fara waxa aadaysi ilaahay ku barakaynaya ilaahay waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo oo xaqiiqa ah wax aanan milaynaynin shay aad la baxday inuu ilaahay kuugu bedelo liminaadkiisa oo rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu yihi maa min yawmin yusbixu alcibaadu fiihi ila malakaani yanzilaan fayaqulu axaduhuma allahuma acti mumsikan khalaqa wayaqul allahuma acti mumsikan talafa saxiixaynku ku yaala xadiiska rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu yihi ma jiro maalin ay addoomadu waadaysaan ilaa laba malag baa sanada ka soodaya midkood wuxuu leeyahay ilaahay ninka warbixinaya ee wax la baxaya ilaahay waxaas wax ka qayr badan isbedel ilaahay ninkaa waxba la baxay ilaahay aad waxkisee wuxuu la baxaya aanu jirinna ilaahay subxaana waxa uu haysto ee uu xejinayo ilaa tabaaqin ikhwan rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay maa naqasa sadaqatu min maal inaanay muslimkiiba ku taalo inaanay sadaqadu maal waxba ka dhihin ee ay koriso oo ay kobciso ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam sheegay tafsiirkeeda iyo runteeduna qur-aanku ku yaallaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min khayrin min shayin fahuwa yuklifuhu wahuwa khayru raasiqiin in ilaahay wixii aad fiinsaan ilaahay wuxuu idinku bedelaya wax ka khayr badan isagaana ilaahay agtiisa wax waxaa ka khayr badan yaallaan khayru raasiqiinna waxaa ka mida walaalayaal fawaashada iyo wanaagka sadaqada ay leedahay waxaa ka mid a in ilaahay jala wacala addoonka ag ugu korinayo sadaqada ilaa iyo waxaa ka mid ah in sadaqada waxaa bayaan oo ilaahay uu kuu korinayo waman tunfiqu min khayrin falianfusikum bu ilaahay wixii aad bixisaan ee khayr ah nafihiina ayaa iskale ayuu ilaahay jala wacala oo idinka ayaa laydin haynaya waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayh wasalam balaga nabi maxamed udiiso calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaa kamida gurigiisa waxaa lagu gowracay rasuulka neef xoola ah ayaa la gowracay deedna rasuulku sala allahu calayh wasalam markii yimi ayuu wuxuu ku yidhi laxdii ay gowracdeen maxaa ka haday waxay yidhahdeen dhammaanteed maa baqiya minha ilaa kasifooha garab mooye wax kala kama hayo intii kale waa sadaqa loo bixiyo markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi baqiya kulluhaa khayru kasiira dhammaanteed way inoo haray laakiin garab qaaninka ah leekin garab u qarsahay kaasuu baa inoo haray buu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadalka nabigiisu waa maxay dhammaanteed ilaahay agtiisa inoo taallaa oo aakhiro ayay ilaahay inoogu haynayaa oo ilaahay waa inoo diy- lilinlaamayaa laakiin garabkaasi garabkaas baa naga dayacay nabi aynu cunayna rasuulku sala allahu calay wasalam akhawaatu ilaahay qur-aanka waxaa ku tilmaamay inuu sadaqada laga yaabo ilaahay wuxuu yihi ina almusadiqiina walmusadiqaat وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقدم ويبسط وإليه ترجعون إلهي تبارك وتعالى كل ما من عدي صدق الله يرك الدبر بعض إلهي يرحمنا هي إلهي كل عن الماء لكن إلهي أكيد وحدك كي كواسم إلهي من الواقع أكتب وين أي شيء أي رسول صلى الله عليه وسلم أي إله جل وعلا مرة على الشيء رسول صلى الله عليه وسلم صدق الإله جل الله أو كريه إيرانيا أي سيدة دور صدقته بل إلا صدقه صلى الله عليه وسلم جاهزيه أي إله جل وعلا آه. إخواني صدقه أكرر ما عطى أي الله العظيم كا إيوه بعد ذلك الله كمير طيالة باب looga yeeri doono maalinta yawma qiyaama sideed albaabkeed adaada kana oo cadana baab looga yeeriyo keliya dadkii sadaqada la bixi jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi man anfaqa zawjayni fii sabiili illah nuudiya fi ljannati ya cabdallah hada khayr faman kana min ahli salaati duciya min baabi salaa ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الأيام فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من الأبواب كلها من تلك الأبواب كلها رسول صلى الله عليه وسلم وحشارين سند الباب إلى الباب أنا يسمي فهي الباب ست الصلاة كد ذلك أي لا لا أي الأسرية أي سنة هي فرق هي قيام من جهد تذكر inaad baa looga yeerayo facalimu salawtiman dadka saahiliinta ee ilaahay dadku ilaahay ugu dhawaado soonka iyada inay waxa weeyaan ka doorsoonaadaan wixii xaaraan nafahooda inay gaarto si iyadoo ilaahay u dhawaado kuwaanan baa saaqobayaa la yidhaaho looga yeero wuxuu rasuulku sheegay dadka jihaadka jecel ee ama maalkooda ku jihaadaya ama naftooda ku jihaadaya in ilaahay jala wacala looga yeeriyo baaqa baawiyaadaya rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu sheegay in dadka sadaqada la baxo looga yeriyo baabkaasubaxay abu bakar radi allahu tacala canhu wuxuu yihi rasuulki ilaahay ninkii aadaadaabadaala kamida looga yeero wax iga dishiisa ma tahay laakiin waxaad iga wadanta ma jiraa qof ilaa aadam oo muslim ah oo adoomada ilaahay kamid ah oo albaabada dhammaantood looga yeeriyo haada nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam wa arjuu an takuuna minhum haa wuu jiraa mid intaba looga yeeriyo intaasoo acmaalo saalixaada isku darsamay oo ilaahay waafajiyo inaad ka mid noqotaan ilahay ka rasinaya nabigu alayh salaatu wasalaam waxa weeyaan waxaan hadalkayga ama fadaaisha ah yani sadaqada ku saabsan aan ugu dambaysiinaya inay sadaqadu walaalaan tahay shay kusiya qofka muslimka ah iimaankiisa dhabnimadeeda iimaanka qofka muslimka uu sheeganayo dhabnimadiisa shay kusiyanaysa oo sidee u tahay qofku xoolihii u shaqaystay ee uu ku tabcay ee xoogu ka daray ee waktigu kaga baxay marka uu qofku alkiya isagoo caqiidi nafsi ay ka tahay iyo naf wanaag iyo raali ka kala uu siinaayo isagoo ilaahay ku dhawaanayo waxay kutusinaysaa qofka iimaankiisa iimaan saabiqa yihi ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة برهان صدقتنا وبرهان ودليل خصوصية قصر وحول الإيمان فيك وحول الإيمان فيك إخواني الصدقات واحد لا عليه واختياء الكفر لبناتها واختياء الفضل لبناتها واحد خلال الآيات واختياء الصدقات الصدق لبناتها واحد حميدة إن النفسات صدقات صدقة خفية صدقة قصد أو واحد واحد كفر لبناتها صدقات الموقتة صدقات الموقتة واحد لغيها لكن تفسير خلال الكلام حلقة يا رب سيد الشيطان قوة يا رب هو هو يقصد جدا iyo ujeedada ka baabiiyo oo riyaa iyo istus iyo waxa weeyaan waxyaaba lamidka ah ay waxa weeyaan iyo hal lagaa sheego hebel loo bixiyo hal la yidhaaho waxyaaba noocaas inay kusoo kusoo arooraan laakiin sadaqada khafiga ee adig iyo qofkaad siinaysa adig iyo ilaahay ilaahay daraja adiga iyo qofkaad siinaysa oo ina ka dhaxaysa sadaqadaas waa sadaqo ka dheer wax waxa weeyaan wasakeeya sadaqo ka dheer ilah wuxuu ilaahi warigiisa bisadaqaati kanicima hiya wain tubkuha watuutuha alfuqaraa fahuwa khayrun ilaahi waxa uu leeyahay xataa sadaqaadka muujisaan oo idinkoo la arkaya wax bixisaan waa wax wanaagsan kanicima hiya haddii aad qarisaan oo dadka baahan siisaan fahuwa khayrun lakum iyadaa idin khayr badan oo kii hore idinka khayr badan sidee ogeed in sadaqada qofku uu muujiyaa way banaanta laakiin waxaa ka fadli badan inuu qariyo camalna waxaa ugu fiican ilaahay loogu dhawaabo wixii ilaahay darkii loo sameeyey ayaa ugu ayaa ugu fiican sidaa awgeed aadaabta waxaa kamid a qofka muslimkaa inuu sadaqadiisa qariyo oo ay noqoto wax isagiyo ilaahay ka dhexeeya salafkii saalixaana waxay jeclaayeen acmaasha saalixa inay noqoto wax ilaahay uusan ka dhexeeya waxayna culimadu yidhahan asalku waxa weeyaan inay sadaqadu ku fadli badan tahay qarinta laakiin waktiyada qaarkood waxay noqon xaalaad macayana ayaa jiri karo sadaqadu ay kaga fadli badan tahay qarinta muujinta walaalayaal sadaqadu waxay fadli badan tahay marka qofku uu sadaqada bixiyo isagoo caafimaad qaba waxay ka fadli badan tahay sadaqadaa uu isagoo caafimaad kaba bixinaya oo mihirkiisiina uu joogo sadaqada uu qofku bixiyo waktiga uu geerida uu sii socdo ama uu arko inuu dhimanayo xanuunkii iyo furaashka uu saaran yahay ee xanuunkii geeridu uu hayo sadaqadaas waxa ka fadli badan uu bixiyo isagoo caafimaad kaba bal nabi maxamed gelinsa sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahy rasuulku sida saxiixinka ku sugan afdalu sadaqa an tasaddaqa walanta saxiix saxiixan shaxiix waa inaad sadaqo la bax sadaqo waxaa ugu fadli badan inaad sadaqada la baxdo adiga oo caafimaad qaba oo weliba ku baxaynaya oo naftaada ay maalka jecel inaad bixiso naftaada aad ka karto taas waa ugu fadli badan nebigu wuxuu yihi ta'malu kina adigoo qaninimo iyo hodantinimo rajaynaya watakshan faqr faqr iyo waxa weeyaan waxwaana ka baqaya sadaqada aad la baxdo ayaa ugu fadli badan nebigu alayhi salaatu wasalaam وعلي ولا تهمي الحزن إذا بلغت بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا نقول الهول كاذب وعلت من صدقات في تحمل الجريء وقبل ee naftaada ay xukuumka gaarayso eed yaqiinsanaysa inay geeriyooda sawaansaan hadda u tiraado hebel intaan baasiiye adigoo halkaas siifa waxaa halkaas sidaa yahay hebel intaas ku leeyo hebel intaas ku leeyo dee maanta cidi kuguma alaasabto oo dee hebelkaad sheegayso waa iska lahan lahaa hadaan oranta waxa weeyaan khaasatan uu yahay ninku dhexlaayo dee waa iska lahan lahaa waxa weya intaa sheegayso marka waxaa fiican qofka intuu caafimaadka qabo inuu sadaqa la baxo oo waxa weeyaan wixii la bixi karo uu ilaahay agtiisa dhigto waxa waaye sadaqadu ay qabaaisheeda yani waqtiyada ay ugu mudantay kamid a in qofku uu sadaqada la baxo marka uu bixiyo wixii waajibka ku ahaa oo qofka hadduu yahay qofka mas-uula badan ou yahay qof awlaad iyo xaas ka mas-uula ama uu yahay qof labadiisii waalid ka mas-uula eelkiisa uu ka mas-uulkayay markuu waajibkii ka saarnaa uu bixiyo waxa dheer uu sadaqa inuu la baxa waktiyada fadli badan kamid rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi wakhayru sadaqati maa kaana can dahri hina sida bukhaari ka saaro sadaqa waxaa ugu fadli badan sadaqada wixii ku dheer ilahay quraanka wuxuu ku yihi yatanada kamaa laa yunfiquun waxay ku oranayaan maxaan ula baxnaa ilaahay kulina cagta inta dheeraadkaa la baxay inta dheeraadkaa la baxay sidaa awgeed sharciga kama mid aha ama islaamnimada ka mid maaha qofku isagoo cidii uu ka mas-uulka ahaa ay dayacan yihiin inila sadaqa la baxay rasuulku wuxuu sala allahu alayh wasalam kafaa bilmari isman an yubayica man yacuud war dadka waxaa qof waxaa dembi ugu filan inuu bayaco ciddii uu waxa weeye mas-uulka ka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkood wuxuu sheegay sadaqad wakti ay fadli badanay markaasaa nebigu wuxuu yidhi soo gaarsiinu lahaa afar diinaar diinaar aad ka miskiina siiso iyo diinaar aad naftaada ku bixiso iyo diinaar aad siiso ehelkaas waxaa ugu fadli badan diinaar anfaqtahu calaa diinaar aad ku bixisay ehelkaas saasay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed qofka muslimkaa nabigu wuxuu soo gaarsiiyey sala allahu calayh wasalam inuu yidhaahdo qofku inuu ehelkiisa biilka uu siinayo iyo waalidku waxa uu siinayo iyo caruurtiisa waxa uu siinayo dadka awaadi ku tahay nafaqadooda hadduu ilaahay dartii ula fasiyo iyo sadaqo sadaqa ayuu noqonay bal sadaqa tii kale uga fadli badan ayuu noqonay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha badan ayuu wuxuu ku dadka ku booriyey inuu qofku marka hore ehelkiisa uu ka fuliyahay oo ehelkiisa uu baahidooda waxa weeyaan qadimo si aanu ehelkiisa aanay u noqonin dad iyagu tay dadka baryo waa garanaysa saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam kamid ah baa xanuunsaday sayna wuxuu yidhi nabi maxamed waxaa rabaa inaad maalkayga wada sadaqadayso maydu nebigu calayhi salaatu wasalaam niskii baa sadaqadaysanaya maydu nebigu calayhi salaatu wasalaam sirkii baa sadaqadaysanaya bal kuliska saddex meeladoo meel ahaan iska sadaqadaysa buu nebigu kuuri inta iyada lafteeda way badan tahay rasuulku ciladii buu sheegay wuxuu ku yidhi innaka an tajara warasataka agniyaa inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya ee waalidka ay ku tahay ugu tahay nafaqadooda ee ehelkaaga inaad iyago aqniyaha dadka ka ka kaaftoon ka tagto ayaa khayrun min an tadarahum caadatan yatakafafuna nas ayaa waxay ka qayb badan tahay inaad ka tagto iyagoo baahan oo dadka baraya gacmaha wata kuli nabi calayhi salaatu wasalaam waxa walaalayaal kamid a sadaqadu waxyaabaha ay awqaadda ay ka fadli badan tahay waxaa ka mida inuu qofku bixiyo shay yani wax yar u haysa inuu wax ka bixiya sadaqada nooca ugu fadli badan bay kamid dalaka nebigu muxamed sala allahu alayhi wasalam leeyahy rasuulku wuxuu leeyahy afdalu sadaqati juhdu lmuqim sadaqa waxaa ugu fadli badan nin wax yar haysta wuxuu bixiye buu nebigu alayhi salaatu wasalaam wabda biman tacuud cidda aada foodisana ka bilow nebigu alayhi salaatu wasalaam yani waxaa yara bixinaysaa dad ehelkaa ka siiso way sadaqay ku noqonaysaa wey abu daud baa wariyey waana xadii saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sabaqa dirhamun miata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey bu nabigu calayhi salaatu wasalaam boqol kuno dirham ayuu hal dirham ka dheereeyey saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay yidhahdeen qaaluu wakayfa yaa rasuul allah war sidee taasuuna nebigu wuxuu kaana lirajulin dirhamaan nin baa wuxuu haystay laba dirham fasadaqa biaxadihima markaasi midka sadaqaysay nabigu sala allahu calayh wasalam nin laba dirham haysto midna naftiisi ku kaaftoomay oo naftiisa ku filaysiyey kii kalena sadaqo la baxay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaasi lama jiran doona waindalaqa rajulu ilaa ardi maali ilaa qurbi maali nin kala maal badan uu leeyahy u dhex galayo dabadeedna faakada minhu miata alfi dirhamin fatafataqa biha deedna boqol kuna dirhamu kasoo qaado waa sadaqay maalciisa ka badan buu leeyahy deedna maalkiisi intuu xantooba kasoo qaado boqol kuna dirham bay noqoto xantoobadii buu bixiyey nabigu labadaa nin waxa fadli badan koodeed waa fadli badan ka boqolka kuna dirham oo nabigu muxuu aha fadli badan ka halka dirham bixiyey muxuu ku fadli baday dee wax yar buu haystayo waxay ahayd qofka waxa yar haystaa inuu bakaylo aa saas ayira laakiin kelimado oga wax wuxuu bixiyey iyo inta hadday marka la soo eego waxa warba u haday kaaka dheereeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada uga dheereeyey nisaa-i baa weriyey waana xadiis saxiixa ikhwaanka waxaa ka mid ah sidaynu sheegnay sadaqada waktiyada ay ku fadli waxyaaba ay ku fadli badato inaad sadaqada siiso qof qariiba oo dhow inaad siiso rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu laha sadaqatu cala miskiin sadaqa qofka miskiinkaa sadaqada siisaa waa sadaqa wa cala wa cala birrahi wa hiya cala birrahi isnataani sadaqatun wasila qof qaraaba aad tihiin oo qaraabadaad iyo rixinkaaga ka mida siinta aad siisaan waa sadaqo iyo xiriiri buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yani laba ajar bay leedahay ajarkii sadaqada iyo ajarkii qaraabo xidhiidhi ayay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam walihaada abu talxa saxaabigii looga tegey markii uu ay soo degtay aayadda qur-aanka ilahay wuli man tananu sira xataa tunfiqu mima tuxibuun ilahay wuxuu wanaagga qabta a gaari maysaan wanaag xalqa ugu sarraysa gaari maysaan xataa tunfiqu mima tuxibuun ilaa waxa aad jeceshiin aa wax ka bixisa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta aayaddaasi soo gaadhay saxaabada rasuulka abu talxa wuxuu nebi maxamedow wax aan haysto waxaan ugu jecela bayruuxada baasilayda waana beer masaajidka nebiga sala allahu calayh wasalam ka soo horjeeday ayay ahay beer biyo macaan la ahay beerkii fiican ususisay bay wuxuu ishaabtaan ugu jecela waxaan haysto ee nebi maxamedow maanta laga bilaabo waa sadaqa ah sidaas oo dawr tasarruf cid walba korkiisa nebigu wuxuu sala allahu calayh wasalam malaha waxay ku fiicnaan lahay inaad qaraabadaada u qaydisa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam dabadaasa nebigu wuxuu uqay wuxuu u qaydiyey saxaabiga qaraabadiisa ilmaadeeradii iyo qaraabadiisa buu uqaydiyey saxaabiga rasuulku sal allahu calay wasalam wuxuu saa ugu tilmaamaya wuxuu doonayaa in maadaama wixii ugu jeclaa uu yahay oo uu aayadda ku camal falayo in agka rabaad oo kii kalauna ugu fiiro oo waxa weeyaan sidaas waxa weeyaan ugu xiriiriyo walaalayaal maanta waxyaabaha dhintay waxaa kamid a qaraaba ximilis qaraaba ximilis buu dhintay maanta fi lxaqiiqa yani qaraabadii way kala dooday yani waxyaabo runtii aan sharciga ku banaanayn ayay dadka qaraabadaas kula dhacaya waxaa badan oo aad iyo aad u badan inta qaraabadii waxa weeyaan la gooyey oo qof baad odhanaysaa ama weydiinaysa cid qaraabadiisa ka mid a markaas wuxuu leey biyo ka horbay ama wuxuu leey war umahayo ama wuxuu leey war xaggay degan yihiin haadihi waxay ka mid tahay aasaadka jira maanta aasaadka maanta jira ayay ka mid tahay salaada nebiga sala allahu calay wasalam waxa uu cabdullahi bin salaamka saxaabiga leeyahaa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ayaan soo gaaray isagoo leh ayuha annaas aطcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu billayli wannaasu niyaam tadkuluu jannata rabbikum salaam sabow waxa weeyaan aطcimu طacaam waa cuntada quudiyo dadka masaakiinta ee baahan cunto siiya wasilu larxaam dadka qaabaana xiriiriya wasallu bileyli wannaasu niyaam waa habeenkii tukada dadka ka suhudaan tadkulu jannata rabbikum bisalaam riwaayadka qaarkood waxay sheegayeen xadiidkan uu nebigu ku yimid oo waxyaabaha uu ku sheegay kamid ah afki salaam salaam masaafiya idan walaalayaal in qaraabada la xiriyaadka weydeeya waxaana agta ugu filan qaraabada in la xiriiriyo inay ka mid tahay waxyaabaha xulmiga ilaahay uu ku barakeeyo haddaad doonaysa in ilaahay xirigaas iyo iyo iyo uu kuu barakeeyo oo aad ka shaada ilaahay uu kuu sogeeyo oo aad doonayso in waxa weeyaan aad nolosha cida ku noolaato rizqana lagu barakeeyo qaraabada xiriir qaraabada xiriir walow yumaa qaraabada qaraabada waxaa lagu xiriyo ziyaarada la soo qoro waxaa lagu xidhiiya goda baahana kala furiyo waxaa lagu xidhiiya hadalka lala hadlo waxaa lagu xidhiiya goda xanuunsaniyo la doono waxaa lagu xidhiiya geeridoodoo la tago waxaa lagu xidhiiriya sadaqadooda marka walaal sadaqa waxaa sadaqada waxyaaba ku fadli badanta waxaa kamid a marka la eego cidda la siinayo sadaqaha fad ugu dhow aad siiso kadalika walaalayaal rasuulku sala allahu caleyh wasalam saxaabadiisa wuxuu la dardaarmay jaarka inay uxsaan sameeyaan jaarka inay uxsaan sameeyaan oo inay u wanaagsaneeyaan ayuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam dardaarmay oo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku yiri saxaabiga abaajar leeyaha salaadaleydin hadalka haddii aad maraq samaysato oo aad wax karsato oo aad maraq samaysato maraqaa biyihiisa badi dabadeedna maraqa haddana wax kale jaarkaaga siinaynin maraqaa wasuga dara ujeeda ilahay qur-aanka wuxuu ku dardaarmay jaarka in loo ixsaansameeyo ilahi wacbudu allaha walaa tushriku bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakin waljaari bilqurba waljaari bil sidaa uga barayo nebigu aada u jaarka ugu dardaarmay waxaana nebigu sheegay inaanu iimaan lahayn qofka aanu jaarkiisu balaayadiisa iyo dhibtiisa ka anaan jirin bal saxaabada rasuulku waxay dhahen nebigu muu ka suulin inuu noo dardaarmo jaarka inaan u wanaag samayno ilaa aanu u malayna inuu isdhaxli doono jaarka ilaa aanu saa umalayna marka walaysa jaarka waa in loo dadaala war jaarkaaga wayna ogaataa gunnimo ka xumi wallaahi wayna jirin gunnimo ka xumi ma jirto in aad eregto oo aad cuntadaada banaanka ku daadiso oo jaarkaagacanka ku jirta ismarihi gunnimo ka xubatasaanu ku ikhwaani ilaah laga baqo ha lagu dadaalo ama acmaasha saalixa xataa jaarkaaga hadday ku xumeeyaan walaal wanaag ilahay ajarba jibiyey waxaan rabbiga walaaliya ku koobaya sadaqadu waxay u baahan tahay in laga ilaaliyo waxyaaba guriya oo kharida ayuu baahan tahay walaaliya ilaahay qur-aanka ayuu ku tilmaamay waxyaabaha sadaqada kamida ee guriya ee loo baahan yahay in laga ilaaliyo ilaahay wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani walaa dadki ilaahay rumeeyow sadaqaadkiina ha ku kurinina wixii aad u baxdeen ha baabiinina oo ha ku baabiinina bilmani walada galasheega ha manigu waa galasheega in korkii aad ugu manno sheegato oo saaiina noo cabsi oo waxayaaa kuu samin oo kaayataa kuu samin oo tan iyo tan kuu samin haadi waxay ka mid tahay waxyaabaha sadaqada kuriya ee baabiiya ayay ka mid tahay qofka muslimkaa waxaa looga baahan yahay inuu ilaahay ka baqo oo waxa uu bixiyo aanu dalaseegaya ka ka dalajeeyo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay qalabooda qaar kamidooda istaan sameeyaan waana fanaacla ama qof kale wadankii ugu sumooda istaan sameeyo dadka inuu waxbaro ama waxa weeyaan gaasaha isu ka reebo ama daliil lagu lahaa uu ka bixiyo ومع ذلك مثلا بدي تسوي حقيقة حتى لو لا تقنع يكون عام يا إن وهم نشر أو رأي أنه حقوقي ما لي إساء يجاس مسلمين ما لي إساء يجاس مسلمين وما نقع عين كاين عين كفوس كمين أي وانا تصبر نصبر وأعطاك الإسطار هذه وحسنة ولا ولا وحيابات حرامها كذلك نوك والولد ayay ka mid tahay in qofka muslimkaai qof baraajiya wuxuu siiyo uguma dhashay bal nebi maxamed yimid sala allahu alayh wasalam nebi wuxuu yihi salaatakum saddex laa yusallimuhum allahu walaa yanzuru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun alim nebi wuxuu saddex ilaahay ilma xariisatumaayo mana taahiriyo oo junuub kama meel salaatakum laa yusallimuhum allahu walaa yanzuru walaa yuzakiihim لما أعطى الله جل وعلا عذاب قليل الله يكون كل الذين القلوب فتح دورة فكرة المنان قف ولا في مثل سيئهم النشر إذا تنبي الدعوية ومن كبائر الذنوب وأنا كتب تنابي قف مسلم كان وثمر الله ولأن المسألة نوعا فأدى لك تنابي وإلهي كفقك قف هدوك بكتب aada waxa weeyaan wanaag u samaysay wanaagkii aada u samaysay ha ugu mana sheegan waayo waxaad ilaahay dartiga ku samaysay hay ka gurin camalkaaga saalixa ilahay dartiisa waxaa kala waraaya ilaahay qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa ha ku gurinina sidoo kale aflagaado aflagaadadu waa mana sheegad iyo maaha aflagaadadu waxa weeyaan inaad qofki markaa aad uxisiinayso aada axmooda ahoolkaasa ku dhacday wadmaxinse qaadonadha magar ama hoonyo kuba do-o ama waxa weeya uga qaadonha noosanoqoni haadihi iyadu waxay samaysa aflagaajada ilaahay waxa uu yidhi oo uuna faray inaanu labadaa midna lahayn waa laba shay oo baabiya camalkaa baalka aad samaysay baabiinaya sadaqadii aada ilaahay agtiisa dhigatay inaan farriday marka walaal ka dheeraa hal iska ilaaliyo ilaah wuxuu yidhi kalladii yunfiqu naasa yaa ayuha aladiina aamanu laa tubtilu sadaqaatikum bilmanni walala kalladii yunfiqu naasa wayaaha naas waxay ka dhigan tahay oo sadaqada qofka labalaa bixin sameeya ay u furaysaa sida ay u furayso ninka sadaqa u bixinaya istusnimo istusnimo qofka u bixinaya ee ilaah iyo maalinta qiyaamada midna aan rumaysnayn sidaas oo kale ay إلهي فلم يؤمن وجانا ولا يؤمن بالله ولا بالله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأطاعته وأبيه فخلقه فلا إلهي يقول كتجا يولينا أوكي إلهي يقول كتجا يولينا فلا أطلعك وقال جاء جاء جاء جاء ليه وحكم بحر ما يحكم بحر سيدا بلا أطلع الرب كتجا يحكم أن يمت وزحني ayaa ayaa sadaqada maniga iyo adaha iyo riyaadka isku sugalay aan ilaahay sabuuga markaa qofka muslimka ilaahay ka hawsado waa in waxaad ilaahay agtiisa geysataa inay kaa jiraan aad kala lahay jeclaado waxaa dhacay badan in walal axmaarta qaarkood aynu iska gurino oo aynu iska qarribno inagoo aan rexnayn إلهي فلا تقول أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون تلاوة قصد تلاوة عن أو إلى أكثر تركزك أو إلى أكثر عمل صالح أو إليه هل فحويه inuu ka ilaaliyo wixii isribiya weysadaa la qortayna ilaashato ee wixii guriyaa ka dheeraanay sidaa awgeed sadaqadaada wixii gurinaya ee farribaya ka ilaali walaal faahi waxaa laga yaabaa inay isweydiiyo oo gabadha muslimadda ay isweydiiso oo gabadha muslimadda ay haddii maal ay leedahay wax ay kala baxda garanaya ma u banaantahay afada la qabaa inay sadaqo bixiso oo xoolaha ninkeeda ay hayso ay wax kala baxdo ama biilka la siinaya ay wax kala baxdo ama wax kale oo ninkeedu siiyo ay wax kala baxdaa ma u banaanta inay sadaqo ka bixiso jawaabtooda nabi maxamed baa sala allahu calayh wasalam ka jawaabay khulaasada jawaabtaasina waxay tahay gabadha muslimadda ay way u banaantay in guriga ninkeeda ay wax ka bixiso laakiin shardi baa ku xidhan shardigaasi wuxuu yahay waa inaanay noqonin waxa ay bixinaysaa dee wax guriga masahaadiya xoolay ninka haysa dibkiisa maanta bixisaasa isku dhaco dee fasaadka xumay bixisa rabadii wanaagnahay sidaa awgeed nabigu wuxuuri sala allahu calayh wasalam kii bay caaisha weriso saxiixaynka iyo beydkasa ku taala idaa anfaqat ilmar'atu min beyti zawjiha kayra mujida haddii gabadhu ninkeeda gurigiisa ay wax ka bixiso waxay bixinaysaa lacag noqoya raashin noqoya wax dhar noqoya wuxuu go-aana kayra mujidatin iyadoo fasahaadeen ee waxaas wax guriga ka go-aan ay yihiin kaana lahaa ajruhaa bimaa anfaqa ajar bay ku yeelanaysaa bixinta ay bixintay walizawjihaa ajruhu bimaa kasab sawjkeedna ajar buu ku yeelanayaa iyo ninkeedu maadaamuu kasabkiisiyo waxa weeyaan ay ka mid tahay waxaan ay bixintay iyo wuxuu soo shaqeeyey nebigu wuxuu walilkhaasimi mithlu dalik ninka khaasimka ah ee guriga u ah waxa weeyaan shaqaalaha ee isaguna ka qayb qaatay bixintaas ee maalka ay ilaalinayo wax laga bixiyena ajar buu ku leeyay laa yanqusu ba ajru bacdihim calaa bacd berkood barka kale waxba ajarkooda ka noqonin maayo sida awgeed baa lalayaa way banaanta inay gabadhu guriga ninkeeda wax ka bixiyo bal axaadiista qaarkood waxaa kusoo aroortay inay ajarka barkiyaan xadiiska hore uu sheegay inay ajar humuyaa axaadiista kale waxaa kusoo aroortay balaha nisku ajriyo ajri inay sadaqada ay bixisay ajarkeeda barkeeda ay leedahay abu hurayra radi allahu tacaala canhu waxaa ka sugan oo saxaabi saxaabi nabiga calayhi salaatu wasalaam kamid a culimadoodiina kamid a inuu yidhi gabadha guriga ninkeeda waxbay ka bixin kartaa laakiin bisharti inay ka iidan barato oo ay idan weydiiso sidaas ayaa abu hurayra laga sheegay radi allahu tacaala canhu marka waxaa yidhi gabadhu guriga ninkeeda waxbay ka bixin kartaa laakiin waxaas waa ina noqdaa wax guriga ka gaaro dib guriga u sheegay waa ina noqdaa haddii la laisla og yahay oo ay ninkeeda u sheegtana kaba sii fiican kaba sii fiican oo waa wax wanaagsan walaalayaal nusuusta aynu sheegnay iyo adilada aynu aragnay waxa uu kulli hal nagu dooninaya inaynu kala baxno waxa haddaba ilaah aynu la baxaynin ilaahay agtiisa geysanayna wuxuu radigeen baayo qaba maha ilaah wuxuu yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allahi wallahu waqayukum ilaahu muddabow idinkaa waxaad tihiin kuwa ilaahay u baahan ee fuqarada ah ilaahayna waa alla qani oo hodan waxbada aynaka banayn ilaahay waxa uu sheegay in badan qur-aanka ku sheegay inuu alla waasifun calim yahay alla buuxan yahay sadaqada aynu bixinaynaana ilaahay inay waxba u tarayn baahina ilaahay jala wacala sadaqadeena uma qabo laakiin ilaahay isagu inoo inoo korinaya oo sida caysa ku soo aroortay sadaqada qofka muslimka uu bixiyo ilaahay gacantiisa ayuu ugu koriya ilaa adiga ay suuraleeqaato ayuu ilaahay ugu koriya qofka muslimka marka hore inu sadaqada aynu dadaalo dumarow sadaqa waxaa ugu fadli badan waxaa heli kartaa oo ah cuntada aad karinaysaa inaad wax kala baxdaan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa la weydiiyey sida ku sugan saxiixaynka ayulislaami khayr camal qof muslim uu qabta maxaa ugu fadhi badan waxa uu nabigu sala allahu calayh wasalam tucimu tacaama wa taqra'u salaama calaa man carabta walman tacaama waxaa ugu fadli badan inaad cunto sadaqa ula baxdo oo qof baaran quudiso taa waa inuu dadaalaa nebi wuxuu waxaa kala kudhigta inaad salaarto qofkii aad garato iyo qofkii aan garanaynin waxa walaalayaal ka mida sadaqaadka fadliga leh biyaha nebigu wuxuu yihi afdalu sadaqati saqiilmaa sadaqa waxaa ugu fadli badan waxyaabaha ugu fadli badan waxaa ka mid ah sadaqo inaad biyo biyo ka faraado walaal in badan waxaynu ku dhacnay in biyo lawaayo magaalada dadka sarkaagaa dadkiiyo kusoo dortaan walaalo ilaahay uu siiyey biyaha kasii ilaahay uu ku dhawo ogowna inaad ku xaasbixisay wax ilaahay loogu dhawaado qiimo badan uu yahay waxaa nabadgeeda ku koobaya ilaahay jala wacala aynu ka bakano waxa ilaahay nuuna siiyeyna aynu wax ka bixino waxaaynu ka bixinaynana yaanaynu yaraysanin waa kaa nebigu sala allahu calayh wasalamna ittaqu naara wabishiri tamar waxaa ku tusinaya hadalkayga wuxuu yihi cabdullahi bin shabiir radia allahu tacaala canhu nebi maxamed baa sala allahu calayh wasalam ku soo baxay isagoo akrinaya alhaakum takaabur xataa zurtum almaqaabir isagoo akrinaya aayadda ilaah uu dhameeyey suuraddaasoo ku dadka calaananaysa oo sheegaysa in dadku ay adduunye ku mashquuleen aakhirada kaga mashquuleen maxaynu walaalayaal maanta qabanaa waxaanu maanta ku fikirnaa ee camalkeeni iyo waktigeenu ku dhammaaday waa maxay waa in guriga lagu beratamo waa in baabuur lagu beratamo iyo hebeladiisa baabuur buu leeyahay iyo hebelaya baabuur bay wadatahayaanna maxaad u wadan waayo oo shariikyadeedaba kalaad ku siban yahay iyo waxa weeyaan hebel gurigu u dhigtay odaye gurigeeda waxaasaa yaallaana maxay u ooli waayo walaalayaal waxaasaa maanta lagu beratamaa aakhirada in beratamaysaa way yar tahay aad iyo aad bay u yartay haddayba jirto rasuulka sala allahu calayh wasalam baa kusoo baxay buu isagoo aayadda akhrinaya alhaakum intakaantat xataa zurtum ilmaqaabir waxay idin mashquuliyey bakti iyo faanta iyo inaad biyo isugu faantaan inaad dhar isugu faantaan inaad awlaad isugu faantaan inaad biyo isugu faantaan inaad hanti iyo waxa haystaan isugu faantaan xataa zurtum ilmaqaabir sidaas in dabada u haysateen ayaa qubuur laydin qaaday ilaahi jala wacala wuxuu yidhi markuu nabigu suuradda dhameeyey ayaa waxa uu yidhi yaquulu ibnu aadama maali maali maali ina aadam ina bani aadam wuxuu odhanaya oo uu had iyo jeer ku taabaya maalkaygi maalkaygi maalkaygi markaasa waxaa nabigu leeyi sala allahu calayh wasalam wahallaka ya bna aadam min maalika ila ma akalta faasnayn أو أو أو أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت إن بني آدم إن آدم كما ليوحي لبسيا ما القارة تطلع من مطلع وعاد أمضيت على شعرك يا وعاد خرطيت ودشا لكب عيوني يا وعاد إلهي أكتي صديقتك وكاري حقيقة ما وعاد حقيقة ما وعاد كاري يا أكتي فكوالي لك أهل الجلال hal ku dadaal walala sadaqada jaariyada ee socota ee kuu jiraysa waxaana ogaataa wixii sadaqa jaariya aad samaysataa inay aakhiro markaad dhimato ee camalkaaga la helo ay kuu soconayaan rasuulku sala allahu calayh wasalam idaa maata ibnu aadama inqataca camalu ina bani aadam markuu dhinto insaan idaa maata idaa maata linsaan qofku markuu dhinto inqataca camalu camalkiisu waa ducaa halkaasaa lagu xidhaa ila min salaati nabi sala allahu calayh wasalam saddex shay baa qofka u soco oo saddexda shay u socdaa waa maxay waa sadaqatun jaariya sadaqo socota oo uu ilaahay ka dhisay sida inuu masjid dhisay sida inuu ka qayb qaatay amaba isagu uu dhisay masaajid ama markas wax lagu barto oo diinta ilaahay lagu nashriyo uu wax weeyaan dhisay ama ka qayb qaatay ama sihir iyo ceer laga cabo oo biyafaku ku cabaan uu qabay ha iyo wixii lamidka ah waxa weeyaan nebigu wuxuu yihi sadaqatun jaariya aw cilmin min tabacubi ama dadkayna cilmi bara oo cilmigiisa loo intifaacayo aw waladin saalixin yadcuu lah ama walad uu adduunyada kaga tegay ilmo ilmo wanaagsan oo diinka ku barbaariyey oo xaqa baray oo uu sunnada baray oo waxa weeyaan tabaadinka kicay sadaqaasa kuskooyi hogaaya wa wax kasta oo kala camalkiisa ka mida waxarga marka walaalayaal waa aan ku dadaalno wax lala baxo oo weliba sadaqada gaariyada ee socota ee waxa weeye jirilka weligeedba ee aan ku gaar lahayn ha lagu dadaalo ilaahay ha laga baxo qaraabada ha la xidhiidhiyo aad iyo aad dumarku nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay yihiin dadka naarta ugu badan rasuulku wuxuu yihi ra-aytukuna aktara ahlimaa دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها النار النساء جنة عن كلمة عليه الصلاة والسلام مرفوع حق النار نار صلى يكفيه أريد النار نار صلى يكفيه فرأيت أكثر أهلها النساء تلك وهو ذلك يكفر أن يكفر ما رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كان حديث من ذلك يقول رأيت كنا أكثر أهل النار فصلت أصحابه وشعره أيتما قوتين نار صلى يكفيه وأه إلي hadalka xun hadalka kiika xun ee aan wanaagsanayn inay badiyaan khaasatan nacbasha waa in nacbasha laga fogaada walaal awlaadaada ha nacbadin ninkaada ha nacbadin naftaada ha nacbadin xoolaha ilaahay ku siiya ha nacbadin nacbasha walaal waa khatana waxaa laga yaabaa in saacadiisaaba ay kuugu beegan oo ilaahayda ku raaxa khatarteeda waa nacdalna waa fasla nacdaloo malcuulina waa wax ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey cid ilaahay naxariistiisa laga dheereeyana wax bayra leedima jiro nebigu wuxuu taala faraysaa waxaa kala faraysa tafurna alcasiir wanaagii rajin min jaleen ayaa dhammaantiis beenisaan oo waxa weeyaan qarisaan qur'aanka karim labadaas sheega naarta waa ugu mutaysatay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba ka waaweyn ba jiro naarta lagu mutaysto ay waa xanta ka mid tahay oy walaal namiimadu ka mid tahay oy walaal beentu ka mid tahay oo ay walaalayaal ka mid tahay ilaahay iyo rasuulkiisoo laga gaalaya ay ka mid tahay waajibaadka salaada iyo sakada laga taga ay ka mid tahay xishmada iyo xishoodka iyo asturaada oo laga tago oo la xiso dhan qaaqaayo dhedis la waxa weeyaan la xiso dhar waxa weeyaan cawrada muujiyo la xiso waxa weeyaan asturaada laga tagaa waxyaabaha naarta lagu galaa walaa ilaaha laga tago nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dumarka ku booriyo inay sadaqada badsadaan si ay naarga badsadaan war sadaqada ha lagu dadaalo ilaahay ha laga baqo dadka wanaagga ha la faro wixii wanaagsan dadka ha loo sheego wixii ku dhimana ha loo sabro intaas adanka ay ku koriyaan subxaanaka allahuma wabixamdi laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
جزاهم الله خيرا. لا يشكر تعالى حقيقة لا أعلم اليوم. جمد أنفسي وأعظمه وأحيى وحده في الله لو شاء الله أن يوصل به إلى أن يتحرك